bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa kow iyo tobanka abril sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhowaada warka idaacadda wardheer oo dhan wafdi hordhaco ah kan madaxweynaha soomaaliya ee ka qaybgalaya shirka turkigu uu ku wada hadashaynayo dowladda soomaaliya iyo maamulka somalilan ayaa xalay gaaray waddanka turkiga xubnaha wafdigan ee turkiga sii tegay waxaa hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya mudane cabdikariin xuseen guuleed madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa kal hore sii tegay dalka turkiga si uu uga qaybgalo shirka somalilan iyo dowladda soomaaliya ay ku wada hadlayaan warbixintan maxamed nuur amiin ayaa soo diray wafdi hordhac u ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u ambabaxay dalkaasi turkiga kuwaasoo ka qaybgalaya wadahadallada u dhexeeya maamulka somalilan iyo sidoo kale soomaaliya oo ay martigelinayso dowladda turkiga iyadoona wafdiga ay ka dhex muuqdaan tiro wasiiro ah sida ay sheegayaan wararka wafdigana ayaa xalay ka dhigay magaalada ankara ee xarunta dalkaasi turkiga kuwaasoo u gogol xaaraya wadahadallo la filayo in dhowaan ay ku dhex maraan magaalada ankara madaxweynaha soomaaliya iyo midka maamulka somalilan wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed oo wehliyo wasiiru dowlaha madaxtooyada faarax cabduqaadir iyo xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa ka mid ah wafdigani dowladda u dirtay turkiga cabdikariin guuleed wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo ka mid ahaa wafdigii ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa si deg deg ah ugu soo laabtay kadib markii uu u yeeray madaxweynaha soomaaliya si uu u hogaamiyo wafdiga kaga sii hormaraya turkiga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana lagu wadaa in maalinta beriya uu ambabax magaalada ankara oo saddex iyo tobanka bishani lagu waday inuu ka bilowdo wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo sidoo kale soomaaliya ee looga hadlayo mustaqbalka labada dhinac wadahadaladana ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyey oo foolkafool ah oo dhex mara labada dhinac tan iyo markii lasoo dhisay dowladda cusub ee soomaaliya dhanka kale shir looga hadlayay xaalada burcadbadeeda soomaaliya ayaa waxa ay maanta ka dhacday gegada diyaaradaha ee adancadda international kulankan uu soo qabanqaabiyey baanka adduunka ayaa sidoo kale waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socotay baanka afrika iyo sidoo kale dalalka daneeya arrimaha soomaaliya shirkan uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa la isla soo qaaday sida ugu habboon ee wax looga qaban kara xaalada burcadbadeednimo ee dalka soomaaliya oo ah dhibaatada ugu badan ee haysata haatan ganacsiga soomaaliya shirka ayaa intii u socday sidoo kale waxaa la iskula soo qaadaaldhigay fursadaha ugu muhiimsan ee looga hortegi karo burcadbadeednimada soomaalida iyo iyo sidoo kale sida lagu wacyigeli kara dhallinyaradan weli kasii tirsan burcadbadeeda maxamed nuur wardhe redio muqdisho dabka kacay xalay suuq ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ayaa sababay inuu baaba-o ilaayo dhowr dukaan oo ay dadku deegaanku ku ganacsan jireen dabkan oo aan la garanayn waxaa markii hore dhaliyey ayaa waxa uu ka kacay xalay maqaayad ku taalla ceelasha biyaha kaas oo markii dambe ku faday dukaamo kaag dhowaa halka maqaayadu ay ku tilay dad ceelasha jooga ayaa sheegay in ilaayo toban dukaan ay goobta ku baasbeeleen halkaasoo ay ku halowday hantidii tiilay dukaamadaasi inkastoo aan si dhabaa loo tirikoobin intay gaarsiisan tahay hantida halka ku basbeeshay ayaa haddana goor dambe dadka deegaanku waxay ku guulaysteen hakinta dabkaasi ka kacay deegaankaas roobab lagu diirsaday oo dadka degmada wallaweyn ku dhaqan ay si aada usoo dhaweeyeen ayaa ka da-ay qaybo ka mid a degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose roobkan oo qayb ka ah xilli roobaadka guga oo meelo badan oo dalka soomaaliya ka da-aya ayaa dadku hadda u diyaargaroobaya inay ka faa'idaystaan xilli roobaadkan guga ayna beerahooda tacbadaan warbixintan maxamed nuur amiin ayaa soo diray roobabkani ee saacadihii ugu dambeeyey ka da-ayay degmada wallaweyn ayaa saameyn adag ku yeeshay qoysas barakacayaal ah oo ku noolaa xaafado ka mid ah degmadaasi kadib markii guryihii ay ku noolaayeen oo ka samaysnaa cooshado biyihii ay qaadeen ma jiraan waxyeelo roobabka ka soo gaaray dadka deegaanka marka laga reebo tiro xoolo ah oo daadadkaasi ay qaadeen roobabkan ayaa qayb waxa ay ka yihiin roobabka guga oo ay si weyn ugu da-ayay gobolada dalka soomaaliya waxaana ku dirsaday dadka iyo duunyada waxayna kamid roobabkani nimcooyinka allah ku deeqay noolaha waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey koonfurta soomaaliya inteeda badan ka da-ay roobab lagu diirsaday kuwaasoo ah roobabka guga mana jiraan wax khasaare ah oo ay u geysteen dadka ku nool deegaanada ay ka da-ayeen roobabkani dhanka kale shalay gelinkii dambe waxaa gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmada warta nabadda lagu dilay tiro caruur ah kuwaasoo ay waxyeelo kasoo gaartay rasaas ay huuyeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya dhallinyaradani oo gaaraysay ilaa iyo shan ayaa mi sida la sheegay waxa ay ciyaarayeen tartan kubadda cagta waxaana rasaas ku furay ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya oo dhowaan halkaasi la gaarsiiyey mid ka mid ah dhallinyaradan ayaa waxa uu ku geeriyooday gudaha isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho iyadoo shan afarta kalena ay weli la ildaran yihiin dhaawacyadii kasoo gaaray falkaasi mana jiraan ilaa iyo hadda wax waraya kasoo baxay laamaha ammaanka ee booliska iyo nabad sugidda waxaana weli socda baaritaano lagu haya dadkii ka dambeeyey falkaasi maxamed nuur wardhe redio muqdisho wasiirka waxbarashada puntland cabdi faarax siciid juxa ayaa sheegay in dadka ku dhaqan miyiga deegaanada puntland ay u baahan yihiin adeegyo waxbarasho la mid a kan magaalooyinka ka jira waxa uu wasiirka waayadanba ku guda jiray saamiinta waxbarashada deegaanada miyiga ee puntland halkaasoo dadkii kula soo kulmay ay u sheegeen baahida ay u qabaan waxbarashada waxa uu cabdi faarax juxa sheegay in dadkaasi ay doonayaan in loo tayeeyo dugsiyada lagu caawiyo buugaag macalimiinta deegaanadaas wax ka dhigan la siiyo mushaaraad joogtaa iyo in caruurtu helaan waxbarasho tayaysan deegaanada uu booqday cabdi faarax juxa waxaa ka mid ah eyl iyo godob jiiraan oo uu sheegay inay wax badan ka qaban doonaan intii karaankooda ahee baahiyaha halkaasi ka jira ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaaliga soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid oo socdaal ku kala maraya qaybo ka mid ah dalalka hadda ciidamada ka jooga gudaha dalka soomaaliya ayaa xalay waxa uu dalka uganda kula soo kulmay ra-iisul wasaaraha dalka madaxweynaha wadanka uganda yoweri museveni oo ay ka wada arrinsadeen arrimaha dalka soomaaliya iyo xidhiirka labada dowladood kulanka labada dhinac oo ka dhacay qasriga madaxtooyada intebe ayaa waxa ay sidoo kale uga hadleen xoojinta iskaashiga labada dowladood ee soomaaliya iyo uganda saacid ayaa madaxweyne museveni uga mahadceliyey taageerada ay ciidanka soomaaliya ka helaan ciidamada wadanka uganda ee wadanka soomaaliya jooga waxa uu sheegay in weliba meelo ka mid a gudaha dalka soomaaliya al-shabaab ummaddu dhibaato ku hayso sibuu yidhi arrimahaasi looga hortagana loo baahan yahay in layska sii kaashado sidii kooxdaasi gudaha dalka soomaaliya looga tirtiri lahaa waxa uu tilmaamay dhibaatooyinku inay ka mid yihiin askariyeynta caruurta barakicinta dilka iyo cabsigelinta shacabka inay tahay midda ugu weyn ee shabaab ummaddu ku hayaan dhinaca kale saacid ayaa waxa uu magaalada kambaalo kula kulmay isla shalay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka uganda ku dhaqan kuwaas oo ay ka wada arrinsadeen arrimaha dalka soomaaliya saacid ayaa waxa uu u sheegay soomaalida uganda ku dhaqan xaaladii ugu dambeeyey dalka soomaaliya isagoo tilmaamay in meel wanaagsan xaaladda soomaaliya ay marayso waxaana uu kula dardaarmay soomaalida dalka uganda ku dhaqan inay ka qayb qaataan dibudhiska dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha oo hore usoo maray dalal ay ka mid yihiin jabuuti iyo etoobiya ayaa waxaa socdaalkiisa ku heliya xubno xildhibaano iyo wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhigga cabdixakiin maxamuud fiqi xildhibaan caasho xaaji cilmi warkii waad ka dhegeysanayseen redio wardheer kheerta qiimaha ee qadarinta inaga mudan waa nageyntaa